walaalayaal waxaa la joogaa maalintaan u wada midoobi lahayn inaan garab istaagno dadkeenay abaarta ku habsatay si aan u maanta waa in laga gudbaa kala fikraduwanaasho siyaasadeed ee loo guntadaa sidii loogu midoobi lahaa gacanka geysashada iyo gurmad degdega oo aan la garab istaagno dadkeena abaarta u nugul haddaba waxaan talo kuu soo jeedinayaa in dadka la dejiyo goobo dhulkeena ah si loo badbaadsho oo aysan xamar u baahanin taasoo sabab u ah waxaan ognahay dhibkii hore ugu dhacay dadkaasi dhibaataysan waxaad og tihiin in xerooyin loo samaystay oo lacagtii iyo raashiinkii looga talagalay maanta guryo laga dhistay cuntadiina laga geen jiray suuqa bakaaraha waxaa kaloo arrintaasii sii dheer in habeen kasta gabdhaha lagu kufsan jiray xerooyinka xamar walaalayaal waxaan codsanaynaa kana digaynaa inaysan arrintaasi dambe aysan ku dhicin dadkeena oo lagu hayo gobolladooda si loogu quudiyo meeshooda kadibna ay tuulooyinkoodii dib uga laabtaan si dadkeena loo barakicinin waxaan kaloo iyadana ka codsanaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inay xoog ku furaan jidka isku xira baa iyo bokool si dadkaasi loo badbaadiyo waxaana ugu baaqaynaa walaalaha reer koonfur galbeed ee qurba joogtada ah inay gacan ka geystaan caawinaada dadkooda si degdeg ah maanta waxay taagan tahay qofkii dhiig lahow kac